yuusuf maxamuud aad baad u mahadsan tahay soo dhawow barnaamijka kalluun scholarship la yidhaahdo wuxuu ahaa barnaamij ay iska kaashadeen jaamacadda bariga africa iyo dowladda puntland khaasatan wasaaradda kalluumaysiga barnaamijkaasi wuxuu ku yimi baahi loo qabo aqoon-yahan ku filaada ee ku aada horumarinta korqaadista wax soo saarka kalluumaysiga xeebaheena soomaaliya iyo khaasatan puntland barnaamijka loo asaasay waxaa jirtay faculty of waaxda ama qeybta jaamacadda qeybta kalluumaysiga way xirantay laba sano ka hor waxayna u xirantay arday dhigata oo ka faa'iidaysata ayaa la waayay waana iswadi weyday sidaa darteed waxaa noo soo baxay inaanu soo noolayno waxbarashadii kalluumaysiga si aan usoo noolayno ee jaamacadda bariga africa jaamacadda bariga africaanu heshiis wada galay waa isla qaadanay golaha puntland ayaanu geynay puntlandna maadaama kalluumaysigu uu u yahay priority waxaa laysla ogolaaday oo qalinka lagu duugay jaamacadda iyo aqoonyahan jaamacadda lagala shaqeeyo sidii loo soo saari lahaa aqoonyahan ku filaada horumarinta kalluumaysiga sidaasay ku timi ujeedadooda sidaasay ahayd boqol kiiba boqolna waxaa bixinaya dowladda puntland imise arday ayaa dhigan doonta ama ka faa'iidaysan doonta barashada cilmiga badda
hadda waxaanu ku bilownay kow iyo soddon arday jaamacadduna waxay ku dartay afariyo toban afartan iyo shan ayaa galaaska fariista fadhiista halkaas ayaanu ka bilaabatay wax wanaagsan oo ummaddanna mustaqbalka fog waxtaraya weye waa inaan u fekerno si mustaqbalka dheer wax looga dheefo kalluumaysigii dhinaca kale wasiir waxaa jiray dhalinyaro horey u bartay kalluumaysiga oo deeq waxbarashaa u siiseen dhalinyaradaasi xaggee ayay wax kusoo baran doonaan ardaydii laba dacfadood oo horay uga baxday oo keliyahaaba puntland bartay kalluumaysiga labadii qof oo u sarreeyey iyo labadii gabdhood oo keliyahaa ee ku dhiiraday ayaanu waxaanu guddoonsiinay deeq waxbarasho oo heerka labaad ee cilmiga kalluumaysiga ee master ah oo aadi doona dalka dibaddiisa intaasay ahayd shaqadii aanu meesha kusoo jeedinay howlahaasina waa howlo wax badan ka taraya dalka go-aamadii isku tashiga puntland in la isku tashado oo aan la sugin deeq wixii la qaban karo la qabto waa mahadsanta wasiir waxaa jira tiro badan oo dhalinyaro ah oo jecel inay badda ka shaqeeyaan maadaama xirfadahu badda ay aada muhiim u yihiin marka maalmihii udambeeyey saa-udaha fadhi waxaa la sheegaya dhalinyaro kale oo baahiyo kale oo qaba inay ku biiraan jaamacadda islamarkaana kalluumaysiga bartaan kadibna ay xirfadahooda ama shaqa abuurkooda badda uga shaqaystaan tirada dhalinyarada ee raba waxaa ku dahafadheen afartan iyo shan arday marka soo ma habooneen in dhalinyarada loo badiyo kalluumaysiga si khayraadku ay uga faa'iidaystaan dalka sida aan kuu sheegay wayba xirantayba facultigu kalluumaysigu way xirantay intanina waxay ahaayeen markii la baahiyey deeqda waxbarasho ee kalluun intii soo codsatay shan iyo afartankaasay noqdeen cid loo diiday may jirin waa loo ogolaaday jaamacaddu tiradii annagu aanuu xadidnay kow iyo soddonkaa waxay ku dartay dad dheeraada waxayna ugu dartay si dhalinyarada loogu faa'iideeyo oo ay deeq waxbarasho u helaan wax u bartaan khayraadkaas khayraadka koowaad ee soomaaliya haysato iyo puntlandba ka midana ay wax uga qabtaan berri waxaa jira jaamacado kale oo ku yaala puntland gaar ahaan magaalada boosaaso heshiiskan ma wasaaradda kalluumaysiga iyo jaamacadda bariga africa uu gaar u yahay mise guud ahaan jaamacadaha kale ku yaala ayay dhalinyarada uga fidsii faa'iidaysan karaan wakhtigan hadda ah maadaama aanayba jirin waxbarasho noocaasihi waxaanu ku bilownay jaamacadda bariga africa sababtaanu ku xulanana waxay ahayd inay iyagu ka shaqaynayaan horey isugu xilqaameen dad ka soo qalinjabiyey oo dhowr iyo soddonana ay u jireen marka maadaama ay khibraddii u leeyihiin macallimiintii garanayaan qalabkii practicalka ay horey u haysteen oo horey uga shaqaynayeen ayaan dib u fur facultigiya kala qayb qaadanay sidaasaanu ku xulanay bariga africa jaamacadaha kaloo raba inay soo kordhiyaan oo looga faa'iidaystana wakhtigeeda iyo waayaheeda ayaynu sugaynaa dhalinyaradan markay dhammaystaan jaamacadda gaar ahaan kuliyadda xaggee bay hadhow shaqo ka bilaabi doonaan ma wasaaradaha kalluumaysiga puntland bay ka shaqa geli doonaan mise si iskooda ayay uga shaqaysan doonaan xeebaha puntland labadaba wixii kolkaas ay dhammeeyaan fursado oo jira ayaynu uga faa'iidaynaynaa kambaniyo badan baa jira oo hadda kalluumaysiga ku mashquulsan kambaniyadaas waxaa la rabaa inay ka shaqeeyaan oo kambaniyadu laftoodu ay shaqada u dirsadaan xirfadlayaasha kalluunka dadka xirfadda uleh aqoonta uleh ee soo bartay inay u dirsadaan baa la rabaa lama rabo qofkii bakhaar ka shaqaynayay maalinta uu yidhaahdo waxaan maalgelinayaa badda anaa maamulaya inuu yidhaahdo maba taqaanida maxaad maamushaa fasalo ahlal digri weeye qofkii bartay weydii dhallinyaradiina sidaas inay ku shaqo galaan dhallinyaradii hore oo soddon iyo dhowrka ahayd oo horey uga qalin jabisay hadda tababar baanu u dhammaynay sidii aan ka sheegay xafladda waxaanuna ku dadaalaynaa intii la qaadi karo oo ka mid ah inaanu u dirno xeebihii xeebaha ay ka shaqeeyaan doonyaha iyo maraakiibta qaybtooda la saaro qaybtooda ay wasaaradda wixii fursada oo kasoo baxa la siiyo ahmiyadda koowaad shacabka reer puntland waxaan u sheegay yaanay shaqo iigu iman qof aan baran kaluumaysi si aan u xoojinno wasaaradda fursadna u siino xirfadlayaashii kaluumaysiga iyo khayraadka badda ama marin syniska waxa la yidhaahdo marka way heli doonaan waktigooda iyo calafkooda wax badan buuna ka tarayaa de cilmigan baduna cilmiyada adduunka syniska ah oo u horeeya buu ka mid yahay inaguna xeeb dheer baynu leenahay fursadahaasi marka waxaynu kaga faa'iidaysan karnaa inaynu dhisno aqoon-yahan ku aadi kara inaynu ka faa'iidaysano baddaas dheere ilaahay na ku minaysta